بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين حمدا يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى walaalayaal waxaan ka hadli doonaa qiso cibro qaadasho badan leh qisadani waxay ku saabsiisan tahay nin la odhan jiray barsiisa oo ahaa nin caabida oo reer bani israa'iil ahaa waagii xilligii ka horreeyey moxamed sala allahu caleyh wasalam ayaa ninka kan waxau ahaa nin caabida oo ilaahay caabuda oo waxa uu lahaa mawlac ama masaajid uu ku tukado oo uu halkaa uu ku caabudo waxaa la tilmaamaa inuu ilaahay caabudayey toddobaatan sannadood inuu halkaa joogay wal uu ilaahay ku caabudayey mawlaca uu joogana kamuusan bixi jirin ilaa waxyaalo uu u baahan yahay ama xaajaad yaryar oo uu u baahan yahay mooyaane ee inta badan halkaas ayuu fadhiyi jiray oo wuxuu la iman jiray cibaadadii looga baahnaa dadkii oo dhan way barteen waxauu noqday nin caan ah oo sumcad weyn ku leh bulshada dhexdeeda kadibna wuxuu noqday qof dadku ay ku daydaan oo lagu maahmaaho sida cibaadadii borsiisa oo kale ninkan kan borsiisa waxa uu magaalada uu deganaa waxaa joogay saddex dhalinyaro ama saddex wiiloo yaryar oo dhalinyaroa saddexda dhalinyaro waxaa la tilmaamaa in aabahood uu boqor ahaa kadibna aabahoodu dhintay oo adeerkood uu noqday boqorka degbadaas ama magaaladaas kadibna waxay damceen saddexdii dhalinyaro in ay jihaadka tagaan oo ay u baxaan meel goob dagaal oo gaalada lagula dirirayay dabadeedna waxay damceen gabadh la dhalatay oo ay walaala ahaayeen ayay damceen in ay qof kaga sii tagaan qof sii haya oo mas-uul kasii noqda markii ay tashadeen waxay isku raaceen in qofka ugu wanaagsan ee ugu aaminsan ee lagu aamini karaya gabadhaasi ay tahay uu yahay bursiisa ama caabidkii ama ninkaas cibaadada badan ee mawlaca u fadhiyey kadibna way u yimaadeen waxay ku dhaheen bursiisow gabadha tan waa walaashayo mas-uul baad kasii noqonaysaa jihaad baan gelaynaa dee caawimo noo samee watacaawanu cala albiri waltaqwa oo wanaag nagu caawi oo gabadhan mas-uulka sii noqo cuntada ay cunayso annaga ayaa bixinayna guriga ay ku jirtana annaga ayaa bixinayna ee keliya adigu cuntada ugee oo guriga intaad ku garaacdid albaabka cuntada uun sii dadkuna ha moodaan in ninka kani uu mas-uul ka yahay bursiisa wuu diiday ugu horeyn wuxuu yihi may wuu diiday dalabka kan ilaa markii dambe ay qasbeen oo ay baryeen oo ay yidhaahdeen wanaag ayaad sameynaysaa nin caabido ayaad tahay noo wanaag samee ixsaan noo samee aakhirkii markii dambe waa yeelay bursiisa bursiisa mawliciisii agtiisii ayaa guri laga sameeyey gurigiibaa la dhisay gabadhiiba halkaasii degtay bursiisa cuntada ayuu u keeni jiray maalin walba maalin kasta wuu soo qaadaa cuntada deetna guriga hortiisuu dhigaa intuu albaabka ku garaaco dabadeedna wuu iska noqdaa mawliciisu iska tagaa siduu hawshii ugu jiray oo mudda ay kasoo wareegtay ayaa ninkii bursiiso ahaa waxa uu yimi shaydaan oo waxau ku yidhi bursiisow waxaad tahay nin wadaad ah oo caabid ah gabadha tanna mas-uul baad ka tahay maxaad gabadha u weydiin weyday in ay xaalkeeda iyo waxa ay dareemayso kadibna bursiisa waa ku dhiiraday oo cuntadii intuu qaaday iyo albaabkii garaacay gabadhiina waxa uu weydiiyey xaalkeedii iska waran waxay tihi waan fiicanahay odaygii bursiisa waxa uu maqlay gabadhii looga tegay codkeedii iyaduna codkeedii bay maqashay shaydaanna uu ka dhex adeegay markii uu la qabsaday codkeeda inuu maqlo maalin walba oo uu dhaho xaalkiina ka warrama ma baridn ma barideen uu waxaa weydiiyo ayaa maalintii dambe haddana shaydaankii uu yimi borsiisa oo ku dhahay maxaa waxaad keliya u weydiinaysaa su-aasha tan oo ah iska waran waxaad kula weydiisaa maxay baahi u- u baahantay gabadhu walaala walaalay lahayd een, waxaa laga yaabaa inay kaa xishoonayso oo ay baahi jirto ay wax u baahan tahay weydii waxay u baahantay haddana waa ku dhiiraday gabadhii albaabka ayuu cuntada u dhigaa waa ku garaacaa deetna guriga isagoo dabadiisa jooga ayuu weydiiyaa xaalkeeda iyo in ay wax u baahan tahay hadalkiibaa batay waa la maqlay codkiisii wuu is- wuu maqlay iyaduna hadalkiibaa batay iska waran eh, wax maad u baahan tahay intiibuu haddana la qabsaday maalintii dambe ayuu haddana bursiiso shaydaankii u yimi oo waxau ku yidhi bursiiso ow adigu waxaa tahay nin wadaad ah oo caabid ah Een, dadkuna markay arkaan ninkan wadaadka ah ee gabadha kala sheekaysanaya guriga dabadiisa waa lagula yaabayaa sumcadaadii hoos bay u dhacaysaa caabidnimadaadii iyo cibaadadaadii shaki baa gelaya ee aan kula taliya waxaad samaysaa guriga gabadha ku garaac oo guriga ugu gal oo halkaa ku warayso oo ka warso xaalkeeda iyo waxay u baahanta waa diiday markii hore adigu akhirkii markii dambe waa iska yeelay waa ku dhiiraday gabadhii guriguu ku garaacay cuntadii buu geeyey gurigii buu galay markaasuu gabadhii waraystay xaalkeedii iyo waxay u baahnayd muddu haddana sheekadaa ku jiray intii uu muddadaa sheekadaa ku jiray oo uu mar walba guriga galo oo uu cuntadana siiyo ayaa subxaan allah markii uu codkeedii maqlay ee uu arkay ayaa macsidiina waa ku dhacay oo waa ka sinaystay odaygii barsiisaha gabadhii looga tegay walciyaadu billaah dabadeedna ninkii waa soo baxay mawliciisii buu kusoo noqday isagoo oo ooynaya oo toobad keenaya mawliciisii buu kusoo noqday isagoo oo murugaysan oo ilaahay baryaya oo la ilaahu iga toobad aqbal dib uguma noqonayo muddam haddana markay kasoo wareegtay dhowr bilood ayay gabadhii bursiiso la hadashay oo waxay tidhi wadaadow uur baan leeyahay subxaan allah odaygii bursiisa cabsi baa gashay waa baqay wax uu sameeyey ayuu garan waayey in yar kadib waxay tidhi gabadhii waan umulay oo cunug yar baan dhalay ninkii bursiisa ahaa dhulkii iyo cirkiiba way ku madoobaadeen wax uu sameeyey ayuu garan waayey mawliciisii buu joogaa wuu fakerayaa kadibna shaytaankii ayaa u yimi oo waxau ku yidhi bursiisow waxa keliya aad samaysaa gabadha u gal cunuga yar soo qaad cunuga markaad soo qaadid bira oo gowrac ilmaha yar dabadeedna aas sheekada halkaasi ku dhammaatay bursiisa waa ah, ka aqbalay waa ka ajiibay shaydaankii u yimi gabadhiibuu gurigu ku garaacay ilmihiibuu kala haaday wuu qaatay waa bireeyey ilmihii yaraa waa dilay kadibna wuu xabaalay oo waa aasay Een, markuu arrintaa ku kacay oo uu galay laba dembi oo waaweyn dembigii sinada iyo dembigii dilka walciyaadu billaah ay- oo mawlici uu fadhiyo oo uu ku tala jiro inuu toobad keeno ayaa haddana shaydaankii u yimi oo waxau ku yidhi bursiisow gabadha tan aada ilmaheedii ka qaadatay ee aada ka dishay ma waxay kula tahay inay ku daynayso markay walaaladeed soo noqdaan ayay iyaduna kuu sheegaysaa walaaladeed in aad uur u yeeshay oo ay ay ilmo dhashay oo ilmihiina aada gowracday dabadeedna werwer baa galay ninkii oo maxaan sameeyaa buu yidhi bursiis waxau ku yidhi way fududahay inta aada iyadana u tagtid sidii aada ilmaha yar u dishay oo kale u dil iyadana oo biree oo dabadeedna aas odaygii bursiisa waa iska dhegaystay gabadhii buu u galay waa dilay kadibna xabaalaha ayuu geeyey oo waa soo aasay meeshuu ku aasay ilmaheedii yaraa oo ahayd meel dhagax weynna duushu ka saaray meeshii xabaasha ahayd Een, bursiisa mawliciisii buu iskaga soo noqday wuxuu islahaa cidna kuma ogaanayso Een, isagoo cabsanayaay haddana shaydaankii waxau ku yidhi haddii ay ku yimaadaan inamada walaalaha ay laahayd ee la dhashay waxaad ku tidhahdaa gabadhii way xanuunsatay waana dhimatay muddo markii la joogay baa waxaa yimi saddexdii wiil oo doonaya walaashood waxay u yimaadeen bursiisa bursiisa waxa uu ku yidhi niman yahow gabadhii way xanuunsatay oo waan la tacaalay oo dhakhtar iyo meel walba waa la geeyey kadibna waa la oofsado dee way dhimatay gabadhii oo waan aasnay saddexdii weyn intay madaxa isqabteen bay idhaahdeen innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun nin wanaagsan baa tahay ilaahay khayr badan ha ku siiyo gabadhayadii ama walaashaya waad sii daryeeshay nin wanaagsan baa tahay abaal weynna waan ku hayno waay saddexdii wiil ayagoo murugaysan ayay iska tageen kadibna habeenkii markii ay seexdeen ayaa shaydaankii saddexdii mid walba u tegay riyo ugu tegay dabadeedna waxaa ku yidhi waar yaad aheen ninkan bursiise la dhahdo nin wadaada mah caabidna mah gabadha aada walaalaha ay ahaydeen wuu ka sinaystay ilmana wuu ka dhalay ilmihiina wuu dilay ayadiina wuu dilay waxaanu ka aasay meel hablaayo dhagaxa weyn hoostiisa subaxii markay soo kiceen ayaa kii ugu yaraa yidhi xalay waxaan ku riyooday riyo argagax leh markaasuu ka sheekeeyey wuxuu ku riyooday labadii kalena waxay dhahdeen wallaahi annaguna waan ku riyoonay isla sheekadaas waxay dhahdeen waxbaa jira mucjisaa jirta xaqiiqa weeye way tageen xabaashiibay tageen dhagaxiibay meesha ka qaadeen waxa u tageen walaashood oo la dilay iyo ilmo yar oo ay haysato isku meel lagu aasay oo labadoodiiba la dilay arrintii way fashilantay ninkii bursiisay caabidka ahaa toddobaatanka sannadood ilaahay caabidayey ee mawlaca fadhiyey waa la qabtay sheekadiisii way faaftay dadkii magaaladoo dhan bay gaadhay qof walba waxa uu ku yidhi ma wadaadkan baa waa beenaale wadaadkani ma aha waa beenaale waa dilaa waa sinayste hala dilo waa la canaantay waa la dagaalay kadibna waa la xidhxidhay markii la xidhxidhay ayaa la salbini waxaa loogu talagelay geed baa lagu xidhay si loo salbiyo halkaa isagoo taagan salbiskii u taagan oo sugaya xilliga la dilayay oo cabsi badan ay ku jirto ayaa shaydaankii haddana u yimi waxau ku yidhi aniga may garanaysaa markaasuu yihi may markaasuu yihi anigu waxaan ahay shaydaan waxaanan ahay shayaadiinta cad ama shaydaanka caddaanka ah waxaanan ka tirsanahay qabiilka maradada ama maaridiinta ayaan ka tirsanahay waxaanan ahay wadaadow kii ku jahabaabiyey ee waxaas oo mushkilada ku geliyey ee iminkana anigu waan garanayaa sababta lagu haysto ee sidii markii horeba aan mushkiladan kuu geliyey ayaan anigu kaaga saari karaa sababta ah aqoon baan u leeyahay waan kaa furdaaminayaa meeshan aad ku xidhan tahay kadibna ilaahay baad u toobad keenaysa odaygii barsiisa subxaan allah waa la jidh dilay dil in la dilana waa u taagan yahay wax kasta diyaar buu yahay marka kan kadibna wuxuu ku yihi maxaa sameeyaa oo aad igaga furdaamanaysaa wuxuu yihi waxaad keliyaad samaysaa iyo sujuud mar keliya indhaha isku qabo oo sujuud kadibna odaygii barsiisa ahaa waa sujuuday shayddaankii buu u sujuuday walciyaadu billaah shirki weyn iyo gaalnimo ayuu galay isaga oo sujuudsan ayaa khaatimadiina shar ugu khatimay iyo xumaan isla isagiyo sujuudsan oo shaydaan u sujuudsan ayaa warankii lagu dhuftay oo ninkii halkaas ayaa lagu dilay walciyaadu billaah halkaas ayuu ku dhintay ninkii bursiisa ahaa gaalnimo ayuu ku dhintay iyo shirki walciyaadu billaah waxaasi waxa weeye tallaabooyinka uu ibliis iyo shaydaanku ay bini aadamka u maleegaan weligood marka hore kuma odhanayaan ka gaalow ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ee waxa uu soo marayaa tallaabooyin allahna waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khutuwaati shaytaan war ha raacina kuwa ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyayow ee iimaanka laga helayow ha raacina tallaabooyinka iyo khidadda iyo balaaninka iyo qorshaha shaydaanka ha raacina marka qofka intaanu sinaysan waxaa kasoo horeeya walciyaadu billah dembiyo hore ayaa ka horeeya oo ay kamid tahay aragtida oo ay kamid tahay maqalka codka dumarka oo ay kamid tahay waxyaalo badan oo khalwadu kamid tahay intaanu qofka biniaadanka dilka gelin waxaa kamid ah waxaa kasii horeynaya dembiyo badan oo saamaxaya inuu qofka kani inuu maadhar u noqdo oo criminal noqdo mujrim qof wax dilay ah walciyaadu billah dembiga ugu weynna waa shirkiga oo ilaahay cid kale lala caabudo ama cibaadadiisa cid kale la siiyo ilaahay baan ka magan galnay ninkaas sidaas baa ilaahay la doonay inuu sidaa ku dhinto oo uu khaatimadaas xun uu ku dhinto odaygii barsiisa ahaa waana qisada runtii ay aayadan suurat alxashri aayadda lixiyo tobnaad ay ka waramayso allah waxa uu leeyahy subxaanahu watacaala kamathali shaytaan id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha raba alcaalamiin waxay la mid yihiin shaytaan sida shaytaanka shaytaankaas oo ku yidhi insaankii iyo bini aadamkii waxaa ku yidhi ukfur waargaalow oo diinta ka bax oo ilaahay iyo rasuulkiisaba diid walciyaadu billah falamaa kafara markay gaaloobaan markaa oo ay diintii islaamka ka baxaan ayuu wuxuu leeyahay qaala inii barii'un mink anigu beri ayaan ka ahay wax isugu keen jiraa ma jiraan walciyaadu billah hoggu kugu tuuraya bal eeg alla ku necebaa walciyaadu billah alla necebaa shaydaanku ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shaydaankaas cadowga ah uu naga badbaadiyo u khaatimadana khayr uu noogu khatimo allahuma inaa nas'aluka xusna alkhaatime wanacuudu bika yaa rabbi shur min suu'i alkhaatime والله أعلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله توفيق